runtii waxaan maaragtay aad iyo aad nahay dhacdadii meesha ka dhacday in si kale loo dhigo ama si kale loo sheego dhacdadii meesha ka dhacday waxay ahayd sida aan la socono ama ka warqabno ama aan shalay wasiirkeena amniga uu sheegayba ciidamo galmudug leeyahay oo jooga maaragtay deegaanadaas kana tegay runtii gaalkacyo wakti qaarkood wakti maaragtay aan ka fogeyn waktigeeda la qarxanayo ka hor oo maaragtay galabnimadii ka baxay magaalada una tegi maaragtay daraago meesha ku yaala iyo haryahooda inay tagaan oo maaragtay dadka maaragtay meelaha degan reebaadiyaha waxaas ay tagaan sardigoodana oo meesha ku yaala ciidanka ay ku noqdeen in markaas maaragtay halkaas habeen barki laayada la joogo goor maaragtay tobanka saacadeennimo ilaa sagaalka saacadeennimo inta udhexaysa weerar lagu soo qaaday ciidamo kusoo qaadeen kadibna baabuurtaas baabuur kamida maaragtay uu cararay midna meeshii lagu qabsaday kii cararayna maaragtay intii gantaar lagu riday markaas lagu duqeeyey gantaarki oo maaragtay halkaasna ay ku dhinteen saddex iyo toban kamida ciidamada galmudug toddoba kamidana ay ku dhaawacmeen marka runtii dhacdada dhacday saasay u dhacday waana ka xunnaha inay saas maaragtay wax u dhacaan sida aan dareemeynana waa information qalada oo maaragtay ciidamada maraykanka la siiyey kana yimid maaragtay dhinaca kale ee dawladda deegaanka nala dariska nala ah oo runtii annaga laabtinimo badan u hayni laakiin mar walba amoodiisa dhacdooyin soo noqnoqdo inay soo oloolinayaan waxaad eedayseen puntland ood ku eedayseen inay idinku soo hogaamisay ciidamada maraykanka oo weerarkan ay ka dambaysay waxaan ogsoonnahay in ciidamada soomaalida ee la howlgala ciidamada maraykanka ama ha joogaano puntland ama ha joogaano kismaayo ama meel kale waxay inta badan howlgalladooda u fuliyaan iyadoo aan dad badan lagala tashan laga yaabo markaa in howlgalku uu ku kooban yahay labadooda saraakiisha labada ciidan maxaa caddeynood u haysaan in maamulka puntland uu arrintan wax ka ogaa runtii waxaad dareemi kartaa inuu maaragtay si cad afhayeenka u hadlay codamada militariga oo uu sheegay inay taakuleynayeen ama maaragtay muxuu ahaa ay taageerayeen ciidamo soomaaliyeed oo maaragtay iyo tababarayaal dad ayaga u ahaa oo lasoo hojoomay marka waxaad dareemi kartaa ciidamada soomaaliyeed oo ay ka hadlayaan inay yihiin ciidamada puntland oo ayaga la shaqeeyaa dareemi kartaa kuleedana xogta waxa siiyey iyo maaragta waxa u sheegayna mar walba waxaad dareemi kartaa de inay halkaas ay ka imaanayso marka annaga runtii dah ma naga saarna sababto ah wuuba sheegay maarata afyeenku informationka maarata la siiyey inay tahay information oo ku difaacayo taha maxoogo oo maarata mar walba ay helaayeen marka meelaha ay ka helaayeen kulleyba dee dhinac kamida dhinacyada soomaalida yaa muuqata shilka markuu dhaca kadib ilaa iyo iminka waxaa idinla soo xiriiray oo ama dhinaca puntland ah ama dhinaca maraykanka ah oo arrintan idinkala soo xiriira ma jiraan runtii dhinaca puntland waxa nagala soo xiriiray dad ashkhaas ah waa jiraan laakiin ninka dawlad ahaan maya laakiin dhinaca maraykanka madaxweynaha waxays arkeen safarka haweenka maraykanka ay isku arkeen magaalada muqdisho ayna ka wada hadlaan arrintan oona ballan qaaday maaragtay inuu jawaabahad naga soo siin doono markii soo cadaato baaritaanka waxa jiro dhinaca iyagana maaragtay muxuu ahaa aniga ruuxaygana maaragtay safarka maraykanka oo jooga washington markaas ayadaa ku sugnaa oo wasiir socday dad la socday isagii waa la hadalnay waa gaarsiinay cabashadana dhibkeena marka waan rajeyneynaa in maaragtay jawaabaad sida dhaqsaha badan ay naga soo siiyaan runtiina waa maantana runtii waxaan qabanay war-saxaafadeed iyo arrimaha uga hadlayno arrimahaas kuna dalbanayno in maaragtay naloo soo cadeeyo saasay arrintan ku dhacday iyo balaas in maaragtay raadigelina laga bixiyo dadkaasna kiiska dadkii galeen lagula xisaabtamo magdhowna maaragtay laga siiyo dadkii ciidanka ahaa ama shacabka ahaa oo meesha ku dhintay waxaad moodaa in meelaha ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka ay ka fulinayeen howlgallo looga soo horjeeday al-shabaab oo horey gaalkacyo mar ay u tageen oo ciidamada base ama saldhig ay ku samaysteen howlgalladaa socda oo dhan oo shabaabka lagula dirirayo ma waxay ahaayeen kuwo aan lagala tashan galmudug sidaa hadalkaa udhigayso maya runtii hadda ka hor waxaa jirtay gaalkacyo oo la soctaa noorad iyo saawda uqasintaa annaga socodkaan maamulnaa hadda ka hor oo ciidamada commandos iyo maraykanka oo socdo howlgalay ka fuliyeen waxay ka qabteen ajaaniba maaragtay waqooyiga sidoo kale howlgalay ka fuliyeen waxay soo degeen airbortka kacyo oo dhinaca puntland maamusho waxaas dhan waan la soconay waana ka warhaynay waana waana la soconay waana la kulanay mar walbana shaqooyinka ay qabanayaan oo noocaas oo kalea way nala walaagayeen laakiin tan sida ku dhacday waa midda ahaan runtii aada ula yaabanahay midda kale waxaa kugu cadaynaynaa saa la socotaba galmudug al-shabaab way la dagaashaa wayna la dagaashay deegaanka hadda waxaa laga keliyeen saddex boqol kilomitr ka dheer ay u jiraan al-shabaab baabuur shabaab leeyahayna intaas intuu soo socdo meeshaas ma imaan karo mana yeeli karo hadda ka hor hadday imaanayaan markii puntland anagana soo weerarayeen doomiyay ku mareen badda dhexdeeda hadday baabuur kusoo mari karaan baabuurtooda kusoo mari lahaayeen marka taa waa ku cadaynaya shabaab dhulkaan ma mari kara mana joogo baabuur leeyihiin lama timaado gaadiidkan waxay ahayn gaadiid galmudug runtii oo meeshaas joogay warar kaloo naga soo gaaraya gobolka waxay sheegayaan in dhacada markay dhacday kadib inkastoo aad dalbanaysaan in jawaab laga bixiyo haddana dhaqdhaqaaq iyo xiisadu ka abuura gobolka oo ciidamo aad urursanaysaan oo dhinaca kalena ciidamo ay soo dhigeen xuduudaha aad wadaagtaan magaalada gaalkacyo wararka maxaa ka jira runtii haba yaraatee wax oo hadda dhaqdhaqaaq oo weyn ma jira laakiin shacabku waa kacsan yahay shacabka waxa ahay weyn sababta waxayna waxay tahay de dad masaakiina oo intii la laayay haddana lagu sheegayo shabaab ama maarata cadogoodii looga tilmaamayo waa arrin aad nasiib darro ah markay shacabka taasi ku tiiraansan yahay banaanbaxyay sameynayaan maanta way sameeyeen shalay way sameeyeen taasna waxay ku tusayaan banaanbaxyo nabadeed waayo waxayna ku tusayaan shacabka maaragtay dhibka haysta iyo arrintaas iyo in ayagoo raba jawaabi laga siiyo waan rajeynaynaa in maaragtay ama dalbanaynaa in cududaar buuxa arrintaas laga bixiyo iyo maqdal dawladda maraykankana waxaan rajeynaynaa inay arrintaas dib u fiirin doonto oo uga oo maaragtay kana garaabi doonto hadduu laayahay